wasiirka wasaaradda shaqadii arrimaha bulshada dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya ayaa magaalada baydhabo ka daafuray madasha shaqaaleysiinta dhalinyarada daafurka barnaamijkani waxaa kasoo qeyb galay golaha wasiirada madax ka socday hay-adaha madashaani ayaa loogu talagalay sidii kor loogu qaadi lahaa hal abuurka dhalinyarada loona dhiirigelin lahaa madasha daafurka barnaamijka waxaa ka hadlay qaar ka mid ah mas-uuliyiinta kasoo qeyb gashay ayagoo soo dhaweeyey in dhalinyarada loo sameeyo hal abuuro ganacsiya inay soo bandhigaan xirfadahooda kala duwan waxaan inta badan xooga saarnaa inuu dalkan aado development horumar hadda waxaa weeye inta badan waxaa laga shaqeeya emergency hay-ado badan iyo wasaarado badan emergency ka shaqeeya jiro dadka focuskooda xaggaasu jiraa waxaa ka wanaagsan ama macnaha in laga wada shaqeeya u baahan tahay dhallinyaradana inay ogaadaan loo baahan yahay dalka inuu horumar gaaro horumarka markuu gaarayo waxaa ka mid ah in ganacsiga laga shaqeeyo dhismaha iyo waddooyinka laga shaqeeyo maxaanku yidhahda maalgashiga laga shaqeeyo qayb walba oo dalkeen bilic ku yeelanaya laga shaqeeyo dalalka kale ee dhallinyarta u xaqaldaagaysa ee aadaysa sida hadduu wasiirku sheegayo kale dhallinyara ku fikirtay inay dalkooda dhistaan hagaajistaan maxaanku yidhahdaa qorshe iyo nidaam ay u keenaan innagana taasoo kalean inaan ku fikirnaa loo baahan yahay wali rajeyna insha allah dhalinyarada reer koonfur galbeed adduunyada guurahayta walilan dhagaagaha technolojiyada iyo mayl erhays xirfadaha yalan guurahay wali rajeynaya in xirfad barataan oo mayl erhays ad anka xisaabtan qof baniaadam ah qof bani-aadam ah ad anka xisaabtan keliya aad iska xisaabtanta ha ku qaad mayl erhays waalidiinta hataa anka xisaabtan aday awka hega isku dhig waha ka dhale waha ka kori labaatan jaraha nagati weli ha teeganta walaal ka siifadaas may habaarma ku obsadaaso ana beela habaarma ku obsadaaso ugu dambeyn wasiirka wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya cabdiqaadir cumar cabdulaahi baasto ayaa dhalinyarada koonfur galbeed ugu baaqay in ay soo bandhigaan hal abuurkooda ganacsi waxuuna u ballanqaaday in ay wasaaraddu garab taagan tahay dhalinyarada koonfur galbeed ee la hal abuurka kala duwan waxaan rabaa marka dhalinyarada jaamacadaha ka soo baxaayo barnaamijka keliya ma ahan in xildhibaan wasiir aa raadisid markii koowaad ilaahay aamin marka labaad aqoontaada aamin shay walbana isku day nin anaan rabo inaan magay sheega ma rabo labada kun iyo sagaalkii aan bartay wuxuu raadinaya wasiir waxaa la dhaha warnoo wasiir maheleysta labada kun iyo labaatan iyo saddexda nin waa la magacaabay laakiin moolka ama mataqaanaa ujeedka dhabta ah ayuu gaaray wou adkaystay wou fadhiyey waa naqanaysa u dhaha wasiir waa naqda waxaan rabaa marka inaan u sheego haddaad madaxweyne isku daydo waa naqanaya haddaad isku dayda inaad shaqayshidna waa helay kuma xirna oo keliya in lagu riixo adaa isriixaayo waxaan kaloo rabaa inaan sii goonaa wasiirada oo saaxiibaday ah oo wakti fogna noola fadhiyey maadaama barnaamijka nagu dheeraaday aan rabnay inaan wax badan ka hadalno ee noo suurtagelaynin waxaan ka raaligelinayaa daliidkii raay oo nagu dhacay marka waana baxaynaa banaankaan tegaynaa waxaan rabnaa inaan waxyar wasiirka ganacsiga inuu na hogaamiyaan codsanayaa marketinaa jiro annaga wixii waa soo saarna way naga soo gudubtay wixii la iibinaya waqtigooda markii la gaaro waa inaan wasaaradda ganacsiga uga dambeynaa marka assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu
madasha shaqaaleysiinta dhalinyarada ayaa socon doona muddo laba maalmood ah waxaana halkaasi lagu soo bandhigi doonaa dhalinyaro leh hal abuur ganacsi iyo xirfado kala duwan